alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslma tasliima kaiira allahuma wafiqna lima tuxibuhu watarda baabun ay haadaa baabun kani baab weeyi man aطaaca alculamaaa culimada qofka ku aطeeca iyo walumaraaa madaxda fii taxriimi ma axala allahu ilaahay wuxuu xalaaleeyey xarimistiisa aw taxliili maa xarama allahu ama ilaahay wuxuu xarimay xalaaleyntiisu faqad itakhadahum wuxuu ka dhigtay culimada iyo umarada arbaaban ilaahyuu ka dhigtay min duuni illaahi alla khayrkii ilaahyo kale oo uu cibaadadii wax ka siiyo rabbi soo barbar joojiyey ayuu ka dhigtay baabkan iyo baababka ka dambeeya waxa ay ku saabsan yihiin waxyaabo shahaadatu an laa ilaaha ila allah taxqiijinaya waxyaabahaana waxaa ka mida in ilaahay jala wacalaa la adeeco laga amar qaato wixii uu xarimay la xarimo wuxuu xalaaleeyena la xalaaleeyo wakadaalika in loo xukun tago wixii ilaahay jala wacalaa uu soo dejiyey waaya arrinta haddaba ku saabsan culimada iyo umarada iyo cid kale in lagu adeeco xarimista wixii ilaahay xalaaleeyey ama xalaaleynta wixii ilaahay xarimay intaa lagu adeecaa innagoo warka soo koobayna tafsiil baa ku jira haddii waxa weeyaan min jihati alictiqaad ay tahay oo markaa culimo ama madaxi ama cid kale ay ku tidhaahdo waxaan ilaahay xarimay waa xalaal aad sidaa aamintoo tidhaa waa runtiiyo waa xalaal oo qofku min jihati alictiqaad uu la yimaado daacada noocaas arintaasi waa kufrun akbar walow yaanu samaynba waxaa hadduu doono kufrun akbar weeyi waayo wixii ilaahay xarimay inuu qofku xalaal ka aamino ama wixii ilaahay xalaaleeyo xaaraan ka aamino oo ciddii ugu yeedhay markaa ictiqaadka noocaasa uu ku adeecuu kula yimaadaa waa mid shirkun akbar ah shirku daacihii baanay noqonaysa haddii laakiin ay tahay daacadaasi ama adeecistaasi min jihati alcamali faqad wax xaaraanu tusaale ahaan qof ugu yeedhay qof kale uu yihi kaalay samayne uu ku adeecay oo dee way wada sameeyeen deetana ya laakiin waxaan inuu xalaal yahay oo u yeedhistiisan ama amarkiisan uu ku xalaaloobay ma aaminsana ta noocaasi waa muxaram laakiin shirki ma gaadhayso waana meelaha muhiimkaa meelahaasi ahlu sunnaha iyo khawaarijtu ay ku kala baxaan khawaarijtu iyagu tafaasiishaa ma galaane wax walba gaalnimu bay ku cayuuqaan ahlulcilmiga diinta fahmay baana masaa'ilka noocaasa sidaa u tafsiiliyey haddaan sidaa la odhan mid kastoo ilaahay caasiya gaal buu noqonaya dee waayo markaad imanka ilaahay caasiyayso dee naftaadii baad ayaad ku adeecday macsidaa soo maaha shaydaan baad ku adeecday marka haddaan tafsiilkaa la gelin mid kastoo ilaahay caasiya u gaaloobay baa ka soo baxaysa dee waay masalada labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye faqad itakhadahum arbaaban rabbiyuu ka dhigtay lafdiga aayadda soo socota ayuu ka qaatay arbaabanna waxaa looga jeedayo aaliha labada magacee ilaahay alrabbu iyo alilaahna waa masale muhiime waxay ka mid yihiin magacyada ahlulcilmigu ay idhaahdaan ida ftaraqa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqa marka meel lagu wada sheegana kala macnay noqonayaan ida ijtamaca iftaraqa haddii meel lagu wada sheego kala macnay noqonayaan oo mid walba macno ayuu leeyahy gaara qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas meel baa lagu wada sheegay soo maaha dee ilaahina macbuudkii buu noqonayaa rabbigana markaa wuxuu noqonayaa maaligii mutasarifka ahaa sayidka ahaa wahaakada waida ftaraqaa ijtamacaa hadday kala tagaan oo gaar loo kala sheegana way isu imanayaan oo tusaale ahaan arabbi oo meel keligii lagu sheegayaynu aragnay macnihii ilaahna uu wataa soo maqli maysaan ilaahoo keligii meel lagu sheegayaynu aragnay macnihii rabbigana hee wuu wataa masaladaasi waa masale muhiima weeye ee sidaa awgeed baa qabriga su-aalaha qofka lagu weydiinayo maxaa ugu horeysa ya man rabbuk ayaa ugu horeeya man rabbuk hadan la weydiinayaa macnuhu waxa weeye man macbuuduka yaad caabudi jirta weeyi waayo ilaahay inuu ina abuuray uu xarsaaqay oo uu maaragtay dee maamulka leeyahy arrimaha noocaasa dee dadku inta badan iskuma khilaafsanayn laakiin waxaa la ysku haya muxuu ahaa cibaadada ilaahay jala wacalaa la caabudaya midna ilaahay xaq ahaa caabuday qaar badan oo kalena meelo kale he ay mariyeen marka ma rabbuka marka la leeyahy rububiyadiio qura looma jeedo dadka qaar baa saa u fahma uluuhiyadiina way he ku jirtaa waayo gaar baa loo sheegay waida ftaraqaa ijtamaca masaladaas waa muhiim weeye sidaa awgeed baa arbaaban halkan aaliha aynuu nidhi qaala wuxuu ihi waqaala bnu cabaasin cabdilaahi bnu cabaas wuxuu ihi yushiku waxaa dhow an tanzila inay idinkaga soo degto calaykum korkiinna xijaaratun dhagaxyaan cadaabi min asamaa'i xagga sare aquulu bal waxaan leeyahay qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baa yidhi sala allahu calayhi wasalam wataquuluuna idinna waxaa leedihiin qaala abuu bakrin wa cumar abuu bakar iyo cumar baa yidhi aarkan wuxuu sidaa ugu soo arooray kutubta shaykhu lislaam raximah ullah asheykh moxamedna waxaad moodaa inuu kutubtaa sheekh islaam ka soo raray sheekh islaamna raximah ullah inta badan xaafid buu ahaayo xifdigiisa ayuu wax ka naqlin jiray marka waxay ahlulcilmiga kitaabka takhriijiya had iyo jeer yidhaahdaan isagoo aharkani naskaasa macnii maanaan ku dul joogsan oo maanaan arag laakiin alfaad kale oo macno ahaan u imanaysa ayuu ku soo arooray oo qaarkoodna sanadkoodu saxiix yahay oo waxaa ka mid ah ee alfaadda uu ku soo arooray ee weliba saxiixa ah inuu yidhi ibnu cabaas haada aladii ahlakakum wallaahi maa uraa ilaa sayucadibukum kani waa ka idin halaagay ilaahay baan ku dhaartee u malayn maayo ilaahay inuu idina cadaabi doono mooye wax kale inii uxadiثukum can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam watajii'uuna biabi bakri wa cumar bal rasuulkii baan idinka sheegayaa buu yidhi oon idin leeyahy rasuulkaa saa sameeye rasuulkaa yidhi idina abu bakar iyo cumar baa iga hor keenaysa waxay ahlulcilmigu idhahdaan sababtu waxay ahayd ibnu cabaas wuxuu qabay oo uu aaminsanaa atamatucu fi lcumra marka la xajo waxa tamatuca la yidhaahda in la sameeyaa oo macnihii inta bilihii xajka la xidho xajkii deetana cumradii la sii sameeyo oo la sii guto deetana hadhow xajkiina la guto tamatuca noocaa waxaa la ydhaa in la sameeyaa oo bilihii xajka cumradii iyo xajkaba la israaciya inay waajib tahay buu qabay ma garata khulafaduna arintaa way reebi jireen waxay odhan jireen wakhtigaa bilaha xajka xajkuna ha la guto wakhtiyada kalena ha lasoo cumraysta si mar walba baytulxaraamku he u camiraado oo dawaafkii mar walba cibaadadaasi ay u joogto mar walba dad u dawaafaanoo camalkaasi mid mar walba socda uu u noqdo oo dadku bilaha xajka intay labadaba israaciyaan un aanay isaga joogin marka masaa'ilka laysku hayay kuwaasuu aha dabeetana markuu adilada sheegtay uu idhaahdo waxa weeye kaasaa ilaahay yidhi oo kaasaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ayay odhan jireen saw kan abubakar iyo iyo cumarba saw kuwan diiday adigu xageed ka keentay ya dee anigu rasuulkii baan kaaga sheegaya calayhi salaatu wasalaam say qaar ku yidhahdeen rasuulka iyagaa kaaga cilmi badnaa kaagana raacis badnaa ma garata markaa sidaa marka loo doodo ayuu hadalladan sheegay saxaabigan qiimaha badnaa radia allahu canhu ardaa shaahidku waxa weeye hadalka ilaah iyo rasuulka waa in la raaco oo cid walba laga horreysiiyo aacada ilaah iyo rasuulkiisa laa amiir baan laga horreysiinayn walaa culimaan laga horreysiinayn abubakar iyo cumar cid ka culimaysan miyaa garanaysa ya soo iyagu ugumadan ugumay cilmi badnayn ugumanay fadli badnayn qowlkooda iyo ka rasuulka hadday iska hor yimaadaan ka rasuulkaa la horreysiinaya calayhi salaatu wasalaam soo ma aragti ciddii ka hoosaysa ee dabaqadaha ka hoosaysana hadalkeeda badaa وقال الإمام أحمد بن حنبل وحول إمامك أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل بالأولنشري وحنبل وأووقي أبهنا محمد بالأولنشري أبو عبد الله بيكون يدي سوهيد وحول إمام أحمد عجبت وحن لا يابي يابكنا وعجب إنكار وي يعني ويابس وديدي هي عدة صاص سمينيس cajibtu waxaan la yaabay liqowmin duul baan la yaabay duulkaasoo carafuu gartay alisnaada sanadka iyo wasixatahu saxiixnimadiisa gartay inuu xadiidkani rasuulka ka soo arooray oo sanad saxiixa uu leeyahay oo rasuulkii uu ka sugan yahay gartay wayadhabuuna haddana u tagaaya ilaa ra'yi sufyaana wayadhabuuna ku tagaaya ilaa ra'yi sufyaana ra'yiga sufyaan haddana ku tagaaya ra'yiga sufyaan hee ku tagaaya oo macnii ra'yiga sufyaan qaadanaya sufyaanna halkan waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri imaamkii weynaa amiiru lmuminiina fi lxadiid waxay culimmadu idhahdaa madhab buu lahaan jiray sida imaamu maalik iyo shaafici iyo axmed iyo madaahib ay markii dambe u yeesheen ayuu isna madhab u lahaan jiray baa la yidhi atbaac iyo dad maaragtay u nusraysa aqwaashiisa u nusreeya lakiin culimada qaar waxay leeyihin wuu inqiaacay kolkii dambe wallahu aclam wayadhabuuna ilaa ra'yi sufyaana ra'yiga sufyaan ku tagaaya wallaahu ilaahayna tacaala isagaa sarreeyey yaquulu wuxuu leeyahay falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi amarka rasuulka khilaafaya an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo ha ka digtoonaadaan aw yusiibahum ama uu ku habsado u asiibo cadaabun aliimun cadaab markaa kululi atadri miyaad garanaysaa ma alfitnatu fitnadu waxay tahay alfitnatu fitnada ilaahay ugu goodiyey cidda rasuulka khilaafta ashirku shirkiga weeyi lacalahu waxaa laga yaabaa qofku idaa radda hadduu celiyo bacda qowlihi hadalka rasuulka barhkii oo uu khilaafo an yaqaca inuu ku dhaco fii qalbihi qalbigiisa shay-un shay min azayqi leexsanaani oo fayahlika dabadeeta uu halaagsamo hadalkaa imaamu axmed abu aalib ayaa wariyey axmed ibnu xumayd almishkaani oo ardaygii imaamu axmed ahaabaa wariyey ayaa macnii imaamu axmed ka sheegay ahlulcilmiga qaar baana soo saaray sida cubaydullaahi ibnu baa kitaabkiisa ladhaa libanat lkubraa iyo masaa'ilu cabdilaahi iyobay ahlulcilmigu u nisbeeyaan u tiiriyaan marka waxa hadalkan imaamu axmed iyo aayadduu soo qaatay oo uu deliishadayba ay radin ku yihiin cidda xadiidka iyo aayadda intay iska khilaafto rayi kale iska qaadanaysa ee madhab sheekh ama rayi sheekh ama ijtihaad sheekh dliilkii ka horreysiinaysa hada صaxiix ya ikhwaan ya laa alxaqu axaqu an yutabaca mar haddii qur-aankii la hayo ama xadiidkii la hayo iyagaa lagu dhegayaa wax kale oo laga hormari karaa ma jiro imaamu shaaficina waxaa laga sheegay inuu yihi raximahu اllah man istabaanat lahu sunaةu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam lam yaxila lahu ama lam yakun lahu an yadacaha liqowli axad qofka ay sunnada rasuulku u caddaato uma bannaano uma aha inuu cid kale hadalkeed uga tago ibnulqayim baa iclaamu lmuwaqiciinka ku sheegay hadalkaa macnihiisuna wuxuu ku yaallaa kitaabka la idhaha alrisaala ee alimaamu shaafici raximahu llahu uu qoray waayahay sidaa awgeed baa rayiga sufyaan dadka iska qaadanaya intay xadiidka khilaafaan oy og yihiin inuu saxiix yahay oo soo gaadhay imaamu axmed uu la yaabo uu ku diidey aayaddan qur-aankana ilaahay wuxuu ugu goodiyey kuwa khilaafaya amarka rasuulka iyo diinta uu la yimi buu igu gooday inay fitna ku dhacdo fitnadaasi maxay noqon kartaa inay diintaba ka fitnoobaan oy diinta ka baxaan shirki sameeyaan inay bidco waxa weeye dabaashaan oo ay sunnadii rasuulka ka lumaan waaya aw yusiibahum cadaabun aliim cadaabka aliimkaahina wuxuu noqon karaa adduunyada in lagu cadaabo oo ciqaab adag la taabsiiyo ama la dilo ama la xidho ama ciqaab adigu dunyawi yahay uu ku habsado wakadalika ciqaabkii aakhira inuu ilaahay naarta geeyo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la iska khilaafo arrin dhayala maaha khilaafitaankii rasuulkana maxaa ka mid ah intaad wixii rasuulku yidhi iyo wixii ilaahay yidhi halkaa iska dhigto inaad raacdo hee madaxda aad iska dabagasho ama aad iska dabagasho eesh macni waxa weeye culimo aad iska dabagasho ama madhab aad iska qabsato aad baanay taasi ugu badantay madaahibta mutacasibatu lmadaahib dad la yidhaahdaa waagii dambe soo baxay yani madaahibta u tacasubaya markii hore waxay yidhaahdeen afarta madhab midkoodun in la raacaa waajiba ya ma garata man laazimun taqliidu xabrin minhumu saw kumaad arag safariniga akhirkiisa manduumada safariniga waxay dhahdeen afarta imaam mid ka mida un ku daba fayl inaad afartaa madhab ka baxdaa laa yajuus bay idhaahdeen markii hore tan noocaasina daliil ma laha waxaa dhici karta masale afarta madhabba khilaafsan inay xaqa tahay oo xadiisku waafaqsan yahay waanay badan tahay weliba qofkana ilaahay wuxuu ku addoonsaday itibaacu maa anzal wixii uu soo dejiyey inuu raaco ee madaahib inuu raaco iyo jumhuurka sida loo badanyay inuu raaco ilahay kuma addoonsan ma garata waaya markii dambena way soo wadeenoo waxay midba madhab buu ku dhegay anigu shaafici baan ahayoo wax kale ay mari maayaan waxaa madhabka shaaficiyadu sheegayunbay maraya oo xadiidku wuu khilaafsan yahay meel sheekhaa i yaqaana lagama yaabana anigu madhabkaasaan haysanay kan kale xambali baanay kan kale xanafi baanay kan kale maaliki baanay midba kiisuu ku dhegaya mutacasibat lmadaahib baa la ydhaha wakhtiyadii dambe aad bay dadkaasi u bateen ma garata kolkaasay iskhilaafeen saa mararka qaar isdili jireen saa waxyaaba fara badan ka dhex dhaca taasina waa baail wey rasuulka cidda aan ahayn calayhi salaatu wasalaam kasoo ka soo bila abubakar ilaa soo wado wixii uu ku saxmuu daliilka ku waafaqana waa la qaadanaya wixii daliilka uu ku khilaafana waa laga tegaya waa la radiyaya maa mina raadun ila wamarduudu calayh ila saaxib hada alqabr maxaa ka sugnaaday imaamu maalik inuu yihi naga mid maaha haddaanu nahay markaa culimada iyo dadkan kale axad hadduu naga mid yahay waaxna wuu radiyaya waana la radiyaya ma fahante oo isna ciddii qaldanta waxa weeye wuu sheegaya isna hadduu qaldamo waa la sheegaya ilaa saaxibu hada alqabr rasuulkuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayuunbaa hawdalkiisu wada xaq yahay oo la qaadanaya ciddii ka sokaysa hee waxaa la eegayaa rasuulka ma waafaqay calayhi salaau wasalaam mise muwaafaqin baa laeeg hadalkaas salaf ka horeeye imaamu maalikna wuu ka sugnaaday qaala wuxuu ihi waan cadiy bni xaatimin cadiy bni xaatim waxaa laga wariye waa cadiy bnu xaatim aaa'i saxaabi markaa mashhuur u ahaa waxaana la yidhi wakhtigii riddadu ay dhacday ee dad badani carab badani ay ridowday iyo dad badani dadkii sugnaaday ee iyagu aan ridoobin buu ka mid ahaa radia allaahu canhu waardaah annahu samica wuxuu maqlay annabiya buu maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaqra'u akhriaya haadihi laayata aayaddan waagii horena ahlulkitaabka ayuu ka mid ahaan jiray allah wuxuu ihi itakhaduu waxay ka dhigtaan ahlulkitaabku axbaarahum culimadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaadoodii axbaartu waa culimada waa jamcu xabrin ama xibrinba ruhbaantuna waa jamcu raahibinoo waa caabidka weeyi waxay ka dhigteen culimadoodii iyo cubaadoodii arbaaban rabbiya min duuni illaahi alla keyrkii walmasiixa masiixiina rabbi bay ka dhigteen ibna maryama ina maryamo ahaaday walxaal bay sidaa yeeleen ma umiruu aan la farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahaana ilaahan ay macbuudan macbuud macbuudkaasoo waaxidan keli ah laa ilaaha ilaa macbuuda xaqun mid la caabudaana xaq ma ahaanin ilaa huwa isaga mooyaane subxaanahu ilaahay baa ka hufnaaday oo ka dheeraaday camaa yushrikuuna waxay ugu shariik yeelayaan ee ay maaragtay xaqiisa wax ka siinayaan faqultu lahu waxaan ku idhi rasuulka ayuu yihi saxaabigani inaa anagu lasnaa nacbuduhu maanaan caabudi jirin oo wuxuu ka fahmay bay ahlulcilmigu leeyihiin yani cibaadadaa iyo rabbi ka dhigashada in la leeyahay waa u sujuudi jirteenoo waa u rukuuci jirteenoo waa baryi jirteen iyo wixii la mida oo cibaadadu macnaha uu khaas ku yahay qaala wuxuu ihi dabadeetaa laysa yuxarimuuna miyaanay xarim ahayn alaysa miyaanay ahayn yuxarimuuna kuwa xarima culimadiin iyo cubaadiinnu ma axala allahu wixii ilaahay xalaaleeyey oo fatuxarimuunahu idina aydan xaaraan ka aamini jirin wayuxiluuna miyaanay xalaalayn jirin maa xarama allaahu wixii ilaahay xarimay oo fatuxiluunahu idina aydaan xalaal ka aamini jirin sidaa miyaanu xaalku ahaan jirin faqultu waxaan ku ihi balaha qaala wuxuu ihi fatilka cibaadatuhum taa weeye cibaadadoodu rawaahu axmed watirmidiyu waxasanahu cibaadadoodu taa weeye marka cibaadada la caabuday waxa lagu fasiray in lagu aeecay yani xalaalaynta iyo xarimista in lagu aeecay soo maqlibaysaan oo xalaalayntii iyo xarimistii ilaahay keligii jala wacalaa uu gaarka u lahaa oo cid kale aanay shaqo ku lahayn arinta noocaasa ayaa lagu aeecay intay markaa isku dayen ina waxna u xalaaleeyan waxna ka xarimaan aasaa atbaacdoodii iyo dadkii raaciyeyna ay ku aeeceen sidaasay markaa rabbiye kaga dhigteen markaa shirku aacay la yimaadeen shirkiga ay la yimaadeenna waa shirkiga akbarka ahaa halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii qofku uu samaysto magacii la doonaha loo bixiyo wadaad iyo wabiinkuu doonaha ahaade hadduu samaysto cid aan ilaahay ahayn oo wixii uu ka xarimana xaaraan uu ka aamino wixii uu xalaaleeyana xalaal uu ka aamino hadduu qofku samaysto hee yani shirki buu ku jiraa iyo gaalnima qofka noocaas waay qaala wuxuu hi fiihi masaa'ilu xadiidkan haddaba wuxuu hi axmed iyo tirmidi baa wariyey xadiidkan sanadkiisu waa daciif laakiin aayaddan ahlulcilmigu markay fasirayaan isagunbay ku fasiraan waana xadiid caana ahlulcilmiga qaarkoodna way quweeyeen sida alimaamu alalbaniyi oo kale raximahu اllah uu quweeye kadalika shaykhu lislaam raximah ullah sida kitaabu liimaan ku sugan isna wuu quweeyey qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku sugan aluulaa tafsiiru aayati nuur weeye waxaana halaagiyo inuu leexdo loogu goodiyey iyo cadaab iyo fitno inay ku dhacdo cidda khilaafta amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam taana waxa soo gudagelaya ciddii khilaafta ee madax iska raacda ama khilaafta ee culimo raacda ama cid kaleba raacda athaaniya tafsiiru aayati baraa aayadda suuratu baraa tafsiirkeeda weeye waa aayadan dambe athaalia atanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiyo calaa macna alcibaadati cibaadada macnaheeda allatii taasoo ankarahaa uu diiday cadiyun cadi oo rukuuc iyo sujuud iyo wixii la mida inay ku gaar tahay buu mooda macnuhuna saa maaha araabica tamhiilu ibni cabaasin waa tusaalaynta ibnu cabaas uu ku tusaaleeyey biabi bakrin wa cumara uu tusaaleeyey iyo wa tamhiilu axmeda bisufyaana tusaalaynta uu axmed sufyaan ku tusaaleeyey marka macnuhuna waa tamhiiluna takhsiis ma aha oo macnuhu ma aha abubakar iyo cumar iyo sufyaan intaasun baan hadalkooda laga hormarin karahayn hadalka rasuulka macnuhu sidaa maaha ee waa cid kaste oo culimada ka mid a ama saxaabadii ama dadkii ka dambeeyey ha noqdaane hadalkooda laga hormarin maayo madaahibtooda hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo maqlibaysaan wamaa ciwadun lanaa minhaaju jahmin biminhaaji bni aaminata alamiini waa in laga horreysiiye hadalka rasuulka cid walba hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam alkhaamisa masalada shanaad tagayuru laxwaali waa isbedelkay xaaladuhu isbedelayn ilaa haadihi algaayati aayadan iyo nihaayadan hadda la jooga ayay isu bedeleenoo la gaadhay ilaa haadihi lhaayati nihaayadan hadda la joogo oo waktigaa hore la sheegayo ee xaalku maaragtay sidii uu ahaan jira uu ka sii daray ayaa macnuhu noqonaya aad buu uga sii daray oo uu isbedelay oo mar walba dadka de waxbaa kasii dhacayo o itibaacoodii uu sii daciifaya xataa saara ilaa uu noqdo cinda alakari dadka badidooda agtooda cibaadat ruhbaani ruhbaanta in la caabudaa oo macnihii hadalkooda la yska qaato oo inay dhib iyo dheef hayaan la aamino ya oo daliil la-aan iyaga hadalkooda lagu qaataa arintaas inay tahay baa dad badan ay u arkeen hiya afdalulacmaali camalada ta ugu fadli badan oo tusamaa waxaa lagu magacaabaa alwalaaya welinimo iyo waay ayaa lagu magacaabaa walaayaa lagu magacaabaa dadkani waa awliye oo in la ydhaa dhib iyo dheef bay markaa heli karaan ama yeelan karaanna waa awliyadii oo la jeclaanayo oo waxay idhaahdaan hadal laga soo celinmaayo say yidhaahdeen baa saxaho iyadoo adilada khilaafsan oo hadalka ilaahiyo ka rasuulkaba khilaafsan ya wa cibaadat laxbaari axbaartii in la caabudaana waxay noqotay axbaartu waa culimada yanii in la caabudana wuxuu ujeedaa in hadalkooda daliilla-aan la yska qaato oo layska qalitaa waxay noqotay hiyo alcilmu walfiqhu cilmiga iyo fiqigay noqotay oo dad badan baa cilmiga iyo fiqigaba waxay u qaateen inuu yahay in culimada mid ka mida layska qalito o laydhaa anigu hebel baan maaragtay daba fadhi ah oo mustaa daba dhiganaya siduu yidhaahduun baan odhanaya idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami siduu idhaahdo ayuunbaa saxa bes war kale ima maro inbaa beri laga sheegay baa la yidhi olyaadha hendhe keliyan lahaa dhegtiina u calaa galay ma garata wax dhega wuxuu mid baan lahaa midiina he aw cali baa galay markaa cid kalaba waxa weeye dhegaysan kari maayo ka dheganta waay dad badan baa xaalkoodu sidaa yahay uma dabadeetana tagayarat ilxaalu xaaladdu way isbedeshay ilaa an cubida ilaa la caabudo min duun illaahi alla kayrkii ma leysa min asaalixiina saalixiinta midaan ka mid ahay wa cubida waxaa la caabuda bilmacno aani macnaha labaadna waa macnaha cilmiga iyo fiqiga dhankaase man huwa min aljaahiliina jaahiliinta mid ka mid ah macnihi wuxuu leeyihi markii hore dad wanaagsan baa hadalkooda la yska qaatay deliil la-aan oo iyaga la daba fadhiistoo dhib iyo dheef inay hayaan la aaminay wakadalika dad culimoa baa la qalitay oo hadalkooda la yska qaatay hadday xataa daliilka khilaafaan arintii wayse sii bedeshay buu ihi oo waa iska sii dartay ilaa halkii saalixiin kolkii hore laga daba fadhiyey qaar aan saalixiinba ahayn oo faasiqiin oo silan oon cibaadaysan oon tukan ya oon ilaahay ka cabsanayn oon qur-aan akhri oo shayaadiina ilaa awliye la mooday oo la dabagalay armaaritaasi dhicin intaasoo nin oo qubad waayin qabrigiisa laga dul sameeyey ayaa dadkii yaqaanay markaad waraysato ku odhanayaan kaana laa yusalli mabuu tukan jirinba ma garata waran buu iska qaadan jiro meelahaas m qof iska nooc waalanoo kalu iska ah waay oo qayilaya oo balwadaysta ah oo maaragtay aanay cabsida ilaahay ka muuqan waan garta haye haye astaafir ullah laa xawla walaa quwata ilaa billah waay waayahay markaa calaa kulli xaal waa noocaa kuu sheekhu ujeeda kaa diinta caayaya ee uu maaragtay sheekhu sheegayo oo midhan ayaa laga dhiganaya waxa weeye haddana awliye loo haystaa la daba socdaa oo kuwaa daba socdaan laga fujinahayn ma fahamta waay xagga kalena markii cid sheekhahuun la qallidanayo waabay dhadhaweyde inkastoo taaqudheedu aanay sax ahayn oo aynu soo sheegnay haddana markii cid sheekhahun la daba socday waabay dhadhaweydo midaan sheekhba ahayn oona caalimba ahayn oo waxba garanayn ayaa bustaan la daba dhigto oo la fatwoonayo wax la weydiinayo daba socda waayahay marka arrinta noocaasina wakhtiyadan dambe waa mid aynu aragno in badan dhacda baabka khulaasadiisu waxay tahay ilaahiy rasuulka in la aeeca waajiba ciddii kale la aeecaya ee madaxleh ama culimolana waa in daacadooda lagu qaydo aacada ilaahi rasuulkiisa calayhi salaau wasalaam waayo dee dadka madaxda ah iyo culimadaba wixii wanaagsan waa lagu aeecaya wixii aan sharciga khilaaf ahayn waa lagu aeecayaa laakiin wixii sharciga khilaafsan baan lagu aeecahayn baabu qowli illaahi tacaala ay haadaa kani baabu macnaa qowli illaahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisuu baabu yahay alam tara miyaanad arkahayn ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unsila ileyka waxyiga lagugu soo dejiyey iyo wamaa unsila min qablika hortaa waxa la soo dejiyey yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay u xukun tagaan ila daaquuti daaquutka walxaal bay u xukun doonanayaan qad umiruu la faray an yakfuruu bihi daaquutka inay ka gaaloobaan wayuriidu shayaanu shayaankuna wuxuu rabaa an yudilahum inuu lumiyo iyaga dalaalan lumin baciidan ee fog waidaa qiila lahum kolka lagu yidhaahdo tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey iyo waila rasuuli rasuulka u kaalaya si uu idin kala saaro raayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintu iyay suduuna ka jeedsanayo canka xaggaaga suduuda ka jeedsasho fakayfa idaa asaabathum fakayfa ay fakayfa yasnacuuna siday samayn doonaan idaa asaabathum marka ay ku habsato musiibatun dhibaato bimaa qadamat aydiihim waxay gacmahoodu hormarsadeen sababteeda ay u qabsato oo macaasidii iyo xumaantay samaynayaan darteed musiiba ugu dhacdo uma dabadeetana jaawuuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna iyagoo ku dhaaranaya bilaahi ilaahay in aradnaa ay maa aradnaa umaanaan jeedin oo arrinkan aanu samaynay ama ataxaakumu ila daaquut ugamaanaan jeedin ilaa ixsaanan samafal iyo wa tawfiiqan iswaafajin aanu wax iswaafajinayno inu isku soo dhoweynayno mooyaane wax kale ugamaanaan jeedin ixsaanan ee islaaxan inaanu dadka dhexdooda islaaxino onu wanaajinno wa tawfiiqan ay taaliifan bayna alkhasmayn labada is haysta inaanu isku soo dhoweyno oo aanu waxa weeyaan markaa isu keenno xeer jacabka waxa la idhaa samayno aayaadkan ilaahay jalla wacalaa wuxuu kaga warramayey dadka munaafiqiinta ah iyo sifaadkooda inay ilaahay iyo wixii ka horeeye rumeeyeen ilahay wuxuu soo dejiyey nebi maxamed ku soo dejiyey iyo wixii hore u soo dejiyeyba inay rumaysan yihiin ayay sheeganayaan haddana ma jecla raallina kuma aha waxay jecel yihin oy raalli ku yihin ay doonayaan daaquudka iyo wixii sharciga khilaafsan inay u xukun doontaan bay doonayaan shaydaan baana markaa luminaya marka calaa kulli xaal dadka munaafiqiinta ah ee nifaaqoodu weliba akbarka yahay ee dusha uun diinta ka sheeganaya laakiin hoosta ka munaafiqiinta ah ee hoosta ka gaalada ah dadkaasaa ilaahay jalla wacalaa aayaadkan uu ku sifaynayey waayahay sidaa awgeed baa aayadda waxaa laga qaadanayaa in sharciga loo xukun tagaa waa waajib weeye qofkii sharciga u xukun tagi waayaana ee arin muxarama ayuu sameeyey towxiidkiisii baanay taasi wax yeelaysa wa qowlihi wa macnaa qowlihi hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay waidaa qiila lahum kolka lagu yidhaahdo waa munaafiqiintiiyo laa tufsiduu fi lardi dhulka hafasahaadinina qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu muslixuuna annagu kuwa wax hagaajinayun baanu nahay waxbaanu hagaajinayna xaggeenu wuxu qarribayna marka waa suuratu lbaqara bilowgeeda aayaddu ku jirto ilaahay wuxuu kaga warramay dadka muminiinta ah iyo munaafiqiinta iyo gaalada intaba wuu kaga warramay marka munaafiqiinta ilaahay aayaadkan kaga warramayey waxaan u sheegay inay dhulka fasahaadinayaan weliba marka la ydhaha war fasaadkan joojiyana inay markaa islaax muslixiin inay yihiin sheeganayaan waay waxyaabaha ay dhulka ku fasahaadin jireenna waxaa ka mid ah munaafiqiintu ataxaakum ilaa hayr illaah ataxaakum ila daaquut wixii sharciga khilaafsan inay maaragtay isula xukun tagaan sidaa awgeed baa ilaahay waxaan u soo dejin in lagu kala baxo la ysku xukumo kadaalika in maaragtay ilaahay daaquutka loo xukun doontaa waa min alifsaadi fi lard dhulkii oo la fasahaadinaya ka midta waayo macaasida ayay arrintaasi ka mid tahay alifsaadu fi lardina waa laba nooc ifsaad macnawiya iyo ifsaad xisiya ifsaadka macnawiga ahi waxa weeye waa in dhulka macaasida lagu fasahaadiyo shirkiga gaalnimada macaasida xumaanta kala duwan khamriga la cabaayo zinada tuugada khiyaanada ribada wax alla waxaasoo dhami alxukm bikayri ma anzala allah waxaanu ilaahay soo dejinin dadka lagu kala saaro ya wax alla waxaasoo dhami waa min alifsaadi fi lard waana ifsaad macnawi ifsaad xisiyaa jiro oo daadimaka magaaladaa dhan ee camiran dee dumiso ama aad baasuuke iyo madaafiic ku garaacdo ama aad qarxiso dee waa ifsaad waa fasahaadin xisi ah weeye xisi ah oo la dareemi kara dee soo maaha waaye marka labada noocba way soo gelayaan وqwlihi وmacnaa qowlihii buu baabu yahay walaa tufsiduuha fasahaadinina fi اlardi dhulkan bacda iصlaaxiha ilaahay intuu hagaajiyey dabadeed wadcuuhu ilaahay barya khawfan xaalaha ka baqanaysaan waطamcan xaala aad rajaynaysaan naxariistiisa ina raxmat اllahi raxmada ilaahay qariibun waxay u dhowdahay min almuxsiniina dadka muxsiniintaa bay u dhowdahay waay ilaahay dhulka muxuu ku hagaajiyey ku islaaxiyey wuxuu ku islaaxiyey birsaal rusul soo dirista rususha iyo wainzaali kutubi soo dejista kutubta iyo wlmri bicibaadatihi farista cibaadadiisa uu faray iyo wanahyi can cibaadati ayrihi cid kale in la caabudo reebista uu reebay sooma aragtaan ayaa ilaahay ku islaaxiyey intuu ilaahay kolkaas sidaa ku islaaxiyey dabadeed idinkuha fasahaadinina oo mucaasida iyo shirkiga ku fasahaadinin iyo wixii lamida waqowlihi wamacnaa qowlihii buu baabu yahay afa xukma aljaahiliyati ma xukumkii jaahiliyada ayay yabquuna dalbayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allaahi ilaahay xukman xagga xukumka liqowmin yuuqinuuna cid yaqiininaysa arinkaa cidda yaqiininaysa ee taa yaqiinsan ee rumaysan yanii ilaahay cid ka xukun wanaagsani ma jirto aayaddana rabbi wuxuu inagu waajibinayaa inagu farayaa xukumkiisa inaynu qaadanno waayo xukum kale oo maaragtay kiisa la mid noqon kara ama ka sarrayn kara ama xataa in loo leexdaa ay bannaan tahay ma jiro xukumka ilaahay in la qaataa waajiba siday salaadu u waajib tahay ee zakadu u waajib tahay ee farallada ilaahay inoogu waajibiyey ayaa ilaahay xukumkiisa inaynu qaadanno inu isku xukunnana inoogu waajibiyey marka alxukmu bima anzala allah waa waajibaadka ilaahayna saare addoomihiisa uu saaray bay ka mid tahay wa an ixkum baynahum bima anzala allah ilaahay baa yidhi all wixii ilaahay aanu soo dejine sharcigaa khilaafsanina noocuu doono ha noqdo ama xeer oday ha noqdo ama qaanuun ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo fa huwa bail wey xukmu ljaahiliya aanu noqonaya oo istifhaamtaasi afa xukma aljaahiliyata yabquun waa istifhaam inkaariya weeye waa inkaar ma xukumkii jaahiliyaday dalbayaan masalada aynu soo yar khulaasaynayna waxay tahay iyadoo sharax dheer kitaabkan aynaan ku talagelin waxaanu ilaahay soo dejin in la ysku xukumo ka waran waxaan aanu ilaahay soo dejin ee qaanuunka laga dhigto waa laba nooc waxaan sharcigaba khilaafsanayn iyo wax sharciga khilaafsan wixii sharciga aan khilaafsanayn dee dhib ma laha haddii loo arko inay maslaxadi keensanayso dhib ma laha haddii nadaam ahaan la idhaa kaasow dhan kaa mar adna dhan kaa mar adna markaa dhankaa ka timaada xagaa ka wareeg adna sidan dheh sidaasaynu yeelaynaa oo dee dadkii masaalixdoodii guud ay sidaa keensanayso waxaan loo qaanuunkan iyo waxaan loo dhigayaana sharciga aanu ka hor imanahayn de haadaa laa basa bih ma fahamte waxna waa wax sharciga ka hor imanaya waxaa sharciga ka hor imanaya in maaragtay xukun laga dhigo dadka lagu kala saaraa taasi ma banaana gaalnimadii weyneed ma noqonaysa mise ma noqonayso taa tafsiil baa ku jira cinda ahli sunna laga bilaabo wakhtigii saxaabada ilaa maalinka aynu joogno ahlu sunnu masaladaa way tafsiiliyaan oo duuduub ahaan bay gaalnimo utay diinta lagaga baxayana ma idhaahdaan duuduub ahaan baanay gaalnimo u noqonayna ma idhahdaano way kala saaraan oo kan dadka ku kala saaraya waxaanu ilaahay soo dejin oo sharciga khilaafsan hadduu waxaan bannaysanayuu leeya waa jaais ee ka hor dhaqaaq ama sida dadka qaar maanta ay idhaahdaan uu ka ilaahay baa ka fadilayo uu leeyahay kan ilaahay aad sheegaysaa wuxuu soo degay beri hore kanaa casriga la jaan qaadaya yaa kii ilahay baa uu ka fadilay soo ma aragti waa gaalnimo weyn culimmadanoo iskuma khilaafsanaa suurooyinka noocaas inay gaalnimo tahay ma garata laakiin haddii qofku maaragtay iska dee hawa ay jirto walow qaanuun caamaba hadduu doonaha ka dhigay haddii ay maaragtay hawa jirto iska hawa jirto tusaale ahaan oo wuxuu isleeyay meeshaa lagaa erhi doonaabaa buu isleeyey ya ama wuxuu isleeyay waxoogeegan iska qaado xukumka ilaahay unbaa xukune ka ilaahay unbaa waajibahoo in la raacay waajib tahaye laakiin maaragtay shaahaagan yar iska qaaduu leeyay ama cid baaba cadaadin ku saarayso ciddaasaabu ka baqanaya ma fahamte ama inuu kursi ku gaadhuu doonaya adigu calaa kulli xaal haddii xukunka ilaahay uu qofkani waajib u aaminsan yahay kan qaldani inuu inaanu sax ahaynna uu aaminsan yahay hase ahaatee naftiisu ay dee maaragta hawadiisu ka xoog roonaatiyo shaydaanku dee gaalnimo noqon mayse qof ilaahay caasiye unbuu noqonaya soo ma aragti sidan imanka kan tuugaahi aan loo gaalaysiinahayn ee ka waxa weeyaan khamriga caawa soo cabee soo kabada aan loo gaalaysiinahayn ayuunbuu dee la mid noqonaya waa qof hawadiisa hee ay ka qaalib noqdo waxaan sax uma arko xukumka ilaahay buu kula aaminsan yahay waa qof muslim oo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullah leh marka masalada noocaasa laga bilaabo wakhtigii saxaabada ilaa yowmina haada sidaasay ahlu sunnuu u kala saaraan soo maqli maysaan aayadda qur-aanka ah ee waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna kufrigani ma kii weynaaba mise waa kii yaraa kufri ilaahay ku sheegiyey laakiin waa kee ibnu cabaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi markuu khawaarijta la doodaayey laysa bilkufri aladii tadhabuuna ilayhi huwa kufrun duuna kufrin kufrigana aa idinku ku tegaysaan ee maaragtay ku xambaaraysaan ma aha cid ibnu cabaas uga sh- uga uga aqoon badan tafsiirka qur-aanka maanta miyuu meelahaniisa soo taagi karaya ya maya waaya marka calaa kulli xaal ee gaalnimadaasi tii weynaydna way noqon kartaa tii yaraydna hee way noqon kartaa kolba qofkan la yimi baana xaalkiisa la eegayaa ta noocaasina dadka ahlulcilmigaa ee masaladan fahansan sharciga fahansan ayay u baahanta waxyaabaha maanta dad badan dhiigooda lagu banaysanaya oo dowlada leh oo ciidamo leh oo dad muslimiin oon iyagu midnaba ku jirin leh waxyaabaha dhiigooda lagu banaysanaya masaladaasaa ugu horeysa nimanka hadda dagaalamee jihaadka sheegtaa lamber kow masaladaasay soo qaataan waayahay masaa'il kalena way soo qaataan waxaana uga horeeyey khawaarijtii cali bnu abi aalib uu la dagaalamay iyo saxaabada ee wakhtigii saxaabada soo baxay iyaguna aayaadkan unbay akhriyi jireenoo si qaldan u fahmeen sooma aragtaan kuwa maanta joogana aayaadkan unbay si qaldan u fahansan yihin marka taa macnaheedu ma aha wixii sharciga khilaafsan waa la ysku xukumi karaa sharciga in la ysku xukumaa waajib ah laakiin qofkii khilaafay muxuu xukumkiisu noqonaya muxuu ku dhacay maslada waa in halkeeda loogu taga dadka muslimiintaana markaa inay sharciga ilaahay qaataan oo ay ku camalfalaan oo isaga distoor ka dhigtaan ayaa walaalayaal waajiba waxaan kale aynu aragnaa waa wax maaragtay hoosta laynaga soo geliyo wey qaala wuxuu ihi can cabdilaahi bni camri radia allahu canhuma cabdilaahi bni camr bni alcaas weeye abu muxamed asahmi ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yuminu axadukum midkiin imaan dhammaystiran lama iman xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado hawaahu hawadiisu tabacan mid raacsan limaa ji'tu bihi waxaan la imi qaala nawowiyu nawowi wuxuu yidhi xadiiun saxiixu weeye ruwiinaahu waxaana loogu wariyey fii kitaabi lxuja biisnaadin saxiix waay kitaab lxuja waa kitaab la idhaahdo alxuja calaa taarik lmaxaja la idhaahdaa imaam la odhan jiray nasr bnu ibraahim almaqdasi oo shaafici ahaabaa qoray oo kitaab xadiia weeye sidaa imaamu nawowi uu sheegayena arbaciinku ku sheegay laakiin xadiidku saxiix ma aha sidaa saxda ah xadiidku saxiix ma aha ee waa daciif sanadkiisu laakiin macnihiisu waa saxiix qofka muminkaa iimaankiisu wuxuu ku dhammaystirmayaa inuu raaco wixii maaragtay ay nabi maxamed la yimi calayhi asalaatu wasalaam وqاaل شhacbiyu شhacbina wuxuu hi kaana bayna rajuli min اlmunaafiqiina kaana waxa ahaa bayna rajuli nin dhexdii oo min almunaafiqiina ka mida iyo wa rajuli nin min alyahuudi yahuuda ka mida khusuumatun dood ba ahayd dhexdooda dood baa ka dhex taagnaed waxbay isku hayeen faqaala اlyahuudiyu yahuudigii baa yihi nataxaakamu waxaynu isula xukun tegaynaa ilaa muxamedi nebi muxamed salى اllahu alيه wasalam lannahu maxaa yeeley yahuudigu carafa wuxuu gartay anahu laa yahudu rishwata rasuulku inaanu laaluushka qaadan qaala munaafiqu munaafiqiina wuxuuhi nataxaakamu ila yahuudi yahuud baynu isula xukun tegayna licilmihi waayo wuxuu ogaa anahum yaahuduuna rishwata inay laaluushka qaataan fatafaqaa waxay isku waafaqeen calaa an yaatiya inay u tagaan kaahinan nin faaliya ah oo fii juhaynata juhayno nimanka qabiiladii la odhan jiray dhex joogay oo fayataxaakamaa ileyhi dabeeta isaga ay isula xukun tagaan saasay isku garteen fanaزlat waxaa soo degtay alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka ma unzila min qablika aayaddii hore markaa sababu nusuulkani waa mursal oo shacbi baa maaragtay ka waramaya shacbina waa sheekhii la odhan jiray markaa caamir ibnu sharaaxiil weeyi oo taabici buu ahaa caalima wakhtigaa nebigana muu soo gaadhin calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed qisadani waa mursal daciif bay kolkaa noqonaysa wa qiila waxaa kaloo layidhi nasalat waxay ku soo degtay aayaddani fii rajulayni laba nin arrinkood labadaa ninaa ikhtisamaa dooday qaala axaduhumaa midkood baa yidhi nataraafacu ila nabiyi nabigaynu isula tegaynaa sala allahu alay wasalam walaa qaala alaakharu kii kalena wuxuu ihi ilaa kacab ibnu ashraf baynu isula tegaynaa kacab ibnu ashrafna madaxdii yahuudda ayuu ka mid ahaa iyo culimmadoodii waay shaydaan baanu ahaa ilaah iyo rasuulkiisana dadkii dhibay buu markaa ku jiray uma dabadeetana bacda daalika intaa dabadeed taraafaca waxaa isula tegeen ilaa cumara arbal cumar inooge dakara lahu axaduhumaa midkood baa u sheega alqisata qisadii odhe saasaanu isnidhi faqaala wuxuu cumar ku yihi liladii kii lam yarda aan raalli ku noqon birasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam akadalika masaasa qaala wuxuu ihi nacamha fadarabahu bisayfi seef buu ku dhuftayoo faqatalahu wuu dilay kow buu kaga siiiba adigu qisadana sheekhu waqiila unbuuhi qiso suganna ma aha waa qiso mawduuca weeye ma sugna muxamed ibnu saayib alkalbi baa ku jira sanadkeeda ninkaasina waa mutahamu bilkadib abu saalixna wuu ku jiraa isna baadaan magaciisa la odhan jiray matruuk isna weeye ibnu cabaasna waxba kama maqal laakiin waxaa jira sabaabunusuul ku asaxay aayaddaa jira sabaabunusuul ku asaxay baa jiro ibnu cabaas wuxuu yidhi ninkii markii dambe saxaabiga noqday la odhan jira abu barsat alaslami radia allaahu canhu ayaa faaliyuu ahaan jiray yahuudda ayaanu ku kala xukumi jir u kala saari jiray waxay isula yimaadaan ya dabadeetna dad muslimiinta ka mid ah ayaa isula tegey kolkaasay aayaddani soo degtay iyadoo ilaahay uu ku ceebaynaayo inay maaragtay iyagoo muslimiin sheeganaya haddana ay rasuulka isula iman waayaanay meel kala qabtaan oo ay u xukun doontaan markuu ibnu cabaas leeyay unaasun min almuslimiinana waxa macnuhu uu yahay xaqiiq ahaan kuwaasi muslimiin may ahayne laakiin islaamnimaday sheeganayeenoo xaqiiq ahaan munaafiqiin bay ahaayeen xaqiiq ahaan munaafiqiin bay ahaayeen laakiin way sheeganayeen islaamnimada fiihi masaa'il alula masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati nisaa aayadda nisaa tafsiirkeeda iyo wamaa fiihaa aayadda waxaa ku sugan oo min alicaanati kaalmayn ahaaday calaa macrifati fahmi aaquuti aaquudka in la fahmo garashada la garanaya ahaaday ya oo aaquudku waa wax kastaoo sharciga khilaafsan oo loo xukun doonto ayuu noqonaya ya waaya ahaaniya tafsiiru aayati lbaqarati aayadda suurat lbaqara waa tafsiirkeeda waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi alaaya dhulkoo la fasahaadiyana waxaa ka mid ah taxaakumu ilaa aaquut taaquutka in loo xukun tago athaalia tafsiiru aayati lacraafi aayadda suurat lacraaf waa tafsiirkeeda walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha fasahaadinta dhulka la fasahaadinayana waxaa ka mid ah alxukmu bikayri ma anzala allah wa taxaakum ila aaquut araabica tafsiiru afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukumka jaahiliyaday dalbayaan tafsiirkeeda weeye waayahay iyadana waynu soo maro waxa ilaahay ku dhaleeceeyey dadka xukumka sharciga khilaafsan dalbaaya alkhamisa maa qaala shacbiyu shacbi waa wuxuu ka yidhi fii sababi nusuuli ilaayati اluulaa aayadda hore tafsiirka sababtay kusoo degtay inuu mursal yahay oo maaragtay daciifu yahayna waynu sheegnay asaadisa tafsiiru liimaani saadiqi walkaadibi iimaanka runta ah iyo ka beenta ah waa tafsiirkooda weeye iimaanka runta ahi waa ka saaxiibkii waxii rasuulku la yimi calayhi asalaatu wasalaam uu jecel yahay ee uu door bidayo uu raacayo isla markaana sharciga uu xukun doonanayo ka beenbeenta ahina waa ka saaxiibkii aanu hee daaquudka qabanaya ee sharcigii aanu raalli ku ahayn ee aanu jeclayn ee aanu doonahayn weeye waayahay asaabica qisatu cumara maca almunaafiqi qisadaasina ma sugna baynu nihi waa daciif weeye oo sanadkeeduna waa daciif xagga matni ahaana nakaara ku sugan wa fiiha nakaaratu matniya yani matnigeeda wax khilaafsan sidii dhaqanka saxaabadu ahaa markii rasuulku joogay calayhi salaatu wasalaam ayaa ku sugan oo dee sida qisada ka muuqata cumar rasuulka muu usoo gudbin arrinkooda ee markuu warkii ka dhagaystayba kow buu kaga siiyey taasina sidii cumar iyo saxaabadu ahaayeen way khilaafsantay soo ma oo dadka iskamay dili jirin iyadoo rasuulku joogo saa awgeed baa saxiixa waxaa ku soo arooray marar kala duwan inuu cumar yidhi iddaa rasuulka ilah ma dilaa ninka ah ya ama saxaabo kale baa yidhaahdeen ma dilaa oo rasuulku ama uu fasaxay ama uu diiday laakiin inay iskown kaga siiyaan oy ku ijtihaadaan may ta noocaas may soo jir athaamina kownuliimaani waa ahaantuu iimaanku yahay laa yaxsulu mid aanu soo xasilahayn oo aanu helayn liaxadin qofnaba xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu hawadiisu tabacan mid daba socotoo raacsan limaa jaaa bihi rasuul waxa rasuulku la yimi sala allah alay wasalam xadiiskana sanadkiisu waa daciif laakiin macnihiisu waa saxiix waay waxaynu walaalayaal ku khatimaynaa masaa'ilka gaalaysiinta marka la joogo waa in aad wax la ysaga hubsado waayo waa masaa'il waaweyn tusaale anaan idin siinaya kitaabka la idhaha kitaabu ridda wuxuu ka mid yahay kutubta fiqiga ya kutubta fiqiga halkuu kaga jira ma aragteen kitaab fiqi oo kitaabu ridda weli loogu soo horreysay ma aragteen ama bartankaba uu kaga jiro meelaha ugu dambeeya ahlucilmigu ku keena markuu qofku barto ahaaradii salaadii barto ee cibaadaadkii o dhan u barto ee buyuucii iyo mucaamalaadkii kale u barto ee nikaaxii u barto ee alaaqii u barto ee nafaqaadkii u barto ee jinaayaadkii u barto ee umuur fara badan uu barto ee qofku dee uu wax badan fahmo ayaa kolkaa riddadii iyo waxyaabaha ay ku imanaysa iyo asbaabteeda iyo umuurta noocaasa la keena soo ma aragtid waayo waa masalo weyn qofkii waxba garanayn haddii lagu shubo kaasi waa gaal kanna waa gaal kaasina waa gaal kaa dhiigiisu u bannaanya kan ma bannaan kan waa sidan waxyaabaha noocaasa dhallinyartu waa ina aad iyo aad iskaga ilaaliso culimada loo daba fadhiisto dadka da'dana leh cilmigana leh waa in looga dambeeyo loo daba fadhiyo oo waxa weeyaan markaa aan lagu degdegin degdega waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu watacaala ha dhaafo culimadeenna iyo madaxdeenna iyo dhammaanteen ilaahay khayrka hayna waafajiyo ilaahay jala wacalaa sharciga kuwa jecel oo isaga doorbida haynaga yeelo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi